maanta oo kale meelaha kala duwan ee soomaaliya waxaa laga xusi jiray koow iyo labaatanka oktoobar maalintii kacaanka ee xukunka hantiwadaaga soomaaliya ay la wareegeen waxaana fagaarayaasha waaweyn sida isgoyska fagaaraha tarabuunka ee magaalada muqdisho ka dhici jiray fantasiyaha ugu ballaar iyadoo gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo dabaabaadka dagaalka ay halkaasi mari jireen iyadoo ciidankana ay dhoolato soo bandhigi jireen maanta oo kale madaxweynihii dowladdii kacaanka ahayd allaha u naxariistay maxamed siyaad barre ayaa laga hayaa khudbado dhowr ah oo ku saabsan xukunkii kacaanka iyo weliba horumarkii uu gaarsiiyey dalka inta xukunka waddanka uu hayay sidee ku bilaabatay dowladdii kacaanka ahayd haddaan dib ugu milicsanno si kooban waxay ahayd shan iyo tobankii bishii oktoobar markii lagu dilay oo koox hubaysan ay rasaas ku shanaqayn sidaasna uu ku geeriyooday allaha u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke madaxweynihii qaranka ee xilligaas waxaana kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii shan iyo tobankii bishii oktoobar lagu dilay cabdirashiid cali sharmaarke madaxweynihii dowladdii rayidka ahayd isagoo dhex socda suuqa magaalada laascaanood waxaana la aasay labaatankii bishii oktoobar iyadoo xilli habeena mar keliya waddanka uu inqilaab kula wareegay jenaraal maxamed siyaad barre oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada xoogga waxaana uu ka warramay maxamed siyaad muddadaas kadib sannado kooban uu xukunka waddanka hayay kacaanka iyo weliba waxyaabihii u qabsoomay waxaana uu yidhi
hadal kuma koobi karaan isleeyahay waxyaalaha waaweyn oo kacaanka u qabtay balse waxaad ugu haddaan mid mid ka taabto aan isleeyahay waxa ugu weyn oo waxay noqon karaan nin in dadka soomaalida ah oo awalto hurday inuu hurdada ka toosay dadka soomaalida oon awalto ogeyn iyaga dad ahaan awoodooda iyo dalkooda khayraadka ku jira iyo iyaga naftooda waxa ay isu yihiin inay maanta garteen haddaan mid midun kasoo tilmaamana matalan waxaan nin walba u garan kara ayaa soomaalidu in ay xagga saqaafada ama xagga tacliinta aqoonta inay ku xirnaayeen ajnebi
dalka soomaaliya ayaa wejiyo kala duwan galay oo dhinaca siyaasadda horumarka dhaqaalaha iyo weliba xiriirka uula leeyahay waddamada caalamka dowladdii hanti wadaagga ee kacaanka ummadda soomaaliyeed maxamed siyaad barrana madaxweynaha ka ahaa ayaa waxaa waddanka ay hormuud ka dhigtay in ay noqdaan kuwa ugu ciidanka wanaagsanaa ee dalka soo maray